warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah kulan diimeed afaraad oo ka socda magaalada nairobi kalonso misioka oo sheegay inaynan taageeri karin relo odinga amaba william ruuto midkooda iyo khilaafka ka dhex taagan madaxda sare ee soomaaliya oo cirka isku sii shareeraya kadib markii warqad xalay xafiiska madaxweynaha kasoo baxday mid kasoo horjeeda ay maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxday duhur wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa duhurnimo axad ah lix iyo labaatanka bisha labiyi tobnaad labada kun iyo koo iyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata ayaa ka tacsiyeediyey geerida ku timid desmond tutu oo lagu tilmaamo haliyo ay si weyn uga soo horjeestay midabta koorkii wadanka koonfur afrika ee loo oqoon jiray aparted madaxweyne kenyaata ayaa dhambaal waxa uu soo saaray ku sheegay in murugada uu la qeybsanayo dhigiisa koonfur africa sira ramaphosa qoyska uu ka baxay ninkaasi iyo dhammaan shacab weynaha dalkaasi waxa uu ku tilmaamay haliyey kaalin weyn kasoo qaatay xorriyadda nabadda iyo sidoo kale dib u heshiisiinta bulshada koonfur africa waa bulshada qaaradda africa hogaamiyaha dalka ayaa xusay in uu tujo gudaha dalkaasi koonfur afrika si weyn looga qadarin jiray kaalintiisii dhanka nabadda haliyeeyada maadaama hankiisii uu ku salaysnaa qaab aan rabshadaysnayn waxa uu sidoo kale sanadkii kii ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee normal peace price markii dambena loo magacaabay gudoomiyaha guddiga runta iyo dib u heshiisiinta dalkaasi waxaana maantay uu ku geeriyooday isagoo da-diisu tahay sagaashan sano jir waxa uu muddo dheer ahaa madaxa kiniisadda ancolican church isagoo si weyna uga soo horjeeday ololihii midabta koorka waxaa maalinkii labaad dugsiga sare ee islahay ee xaafadda islii deegaanka kamakuunji ka socda kulan diimeedkii afraad ee la qabto kulanka ayaa waxaa muxaadarooyin kala duwan ka jeediyey culimo waaweyn oo soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ay ka yimaadeen daafaha dunida culimmada waxaa ka mid ah sheekh siciid raage sheekh maxamuud shibli sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi sheekh maxamed idris sheekh bashiir salaad iyo sheekh mustafa xaaji ismaaciil waxaa kulan diimeedka idaacadda staifen faahfaahin ka siiyey sheekh cabdirasaaq cabdulaahi jiir oo soo qaban qaabiyey madashaan bismillaahi raxmaan iraxiim waa mahadsantihiin labada walaal ee star f m ka socota codka gobolka waqooyi bari booqashada aadna soo booqateen waa ku mahadsantihiin shaqo xooggan ayaad ummadda soomaaliyeed ee muslimka u haysaan ta labaad su-aasha ay i weydiisay oo ku saabsan mu'tamarkan ansaaru sunna ay qabatay agaasinkeeduna ay lahayd mu'asasadu xaqiiqatan waa kii afaraad weeye sida la socotaanba eighteenkii baanu bilownay nineteenkii iyo eighteenkii nairobi baanu ka dhignay iyo kenya kankii ka horreeya oo saddexaadna waxaan ka dhignay hargeysa kanna waa kii afaraad alxamdulilaahi ilaahay subxaana wa tacaala si qurux badan ayuu culimmadiina noogu keenay iyo nabadqab iyo caafimaad mu'tamarkiina wuxuu noogu bilowday ama ku furfurtay si khayr badan oo waataa aad tiri xaafadihii lasoo wada cidlay xaqiiqan hadda meel la kala fadhiistaa la la'yahay waana maalintii labaad sheekh maxamed idriis waa kaaya agmaraya laba maalmood oo kalena waa noo dhiman tahay insha allahu tabaaraka wa tacaala galabta axada gelinka dambe waa ku darnay sideed saac ama labada duhurnimo waa lasoo laabanayaa berito isniinana way soconaysaa ama wuu soconayaa mu'tamarku salaasadana waa soconaya waana soo gunaanadaynaa waana ducadii weyneed iyo qur-aansaarkii weynaa in sha allahu tabaaraka watacaala waxaa ka qayb gelaysa culimmadii soomaaliyeed kuwoodii runtii ugu waaweynaa inkastoo kuwo kaloo wa- badan oo culimmadii waaweynaana ay dhiman yihiin ama sana hore iyo kuwii ka horre ay ka qayb qaateen laakiin fari kama qodna faanoole baa horey loo yidhi waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba in ay si fiican ooga faa'iidaysanayaan dadka isli iyo nairobi iyo daafaheeda ka dhowna waxaan ku tartansiinayaa inay nagala soo qayb galaan guulaysta allah idin barakeeyo
sidoo kale waxa uu sharaxaad ka bixinayaa fariinta uu xambaarsan yahay kulan diimeedkan
fariinta ugu culus ee laga leeyahay mu'tamarkani waxay tahay diinta eebe in aanu faafinno wax kaloo ka dambeeyaa ma jiraan in diinta ilaahay la isu kaashado saqiir iyo kabiir rag iyo dumar mudane iyo martiba in diinta ilaahay la isu kaashado waqtigan dambe oo ay howlahan maxay ahayd social mediaha farabateen in dadkii lagula daba tacaalo diinta islaamka iyo wacdiga iyo waanada iyo muxaadaraadka waa intaa weeye
dhanka kale qaar ka mid ah dadweynaha ka qayb galay kulankan ayaa dareenkooda warbaahinta istaa la wadaagay magacaygu waa maxamuud cabdikariin xasan Eh, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay culimmaday iyo mutamarkan soo qabanqaabisay eh, safarka inoogu timi jasaakum allahu khayran baan leenahay bulshadan magaaladan reer nairobi ee nasiibka u yeeshayna waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii ka faa'iidaysta eh, inuu ilaahay ka yeelo oo maaragtay khayrkaa weeleeya aad iyo aad baa dareenkaygu u fiican yahay oo aan ugu qushuucsanahay maxaadiradan qiimada badan ee mutamarka saar sunna wallaahi waa fursad ay haystaan aan la heli karin mar kasta inay ka faa'iidaystaanna waa maaragtay ugu baaqayaa qof kastoo muslima oo awoodi kara inuu yimaado wuxuunbuu ka faa'iidayaa waa kulamo khayra xiliyadan waxyaabaha xunxunka ah ee dabaaldega gaalada iyo waxyaabahaas ay jiraan in wakhtigiisu qofku muslimka ah ay fasaxa u haysto diinta ilaahay uga faa'iidaysto waa waxaan dhallinyarada iyo dadka waaweynba ugu baaqaya insha allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دران كيدو ما أنت لما سو كوبي كرو إنما عادي ما هن مسلمين تي وادو تشي دافر حدا ينور كيو وحكم مقضى إله سبحانه وتعالى هنو سياديو سنة كان سنة كي سنة إلهي هنو قارسي عافي مادي بشبش يبرواقو ويلا شالاني قاعد لي لما أنت يو حنسكو سور رعاني قرب قف لوغا مهرين وحنسكو سور رعاني إن هن كقايب قلنا مناسمة داس ديني ومحاضرة دا إله علماء أنا بركية وحا كم دينة إسلام كبرشة دا إن لو شيغو علمي يو كلمة وناكسنو نلا حسوسية آخرتنا Ee, dareenkayga aad buu u sarreeyaa ee, sababtoo ah waa kulan aad u ballaaran oo ay ka soo qayb gasheen culimmadii ee ku hadli jiray afka soomaaliya meel kastay kala joogeen ay isugu yimaadeen marka aad iyo aad baan u bogaadinayaa dareenkayguna aad buu u sarreeyaa wax badan baana qof alla iyo qofkii ka soo qaybgalaa iska beddelaya xagga ee, islaamiga ah iyo weliba dhiirigelin uu ka qaadanayo intaas oo muslimiin ah oo asxaab ah oo walaalo ah oo kala soo qayb qaatay ee, kulankan muxaadaradan waxay noo socotay maanta maalinta labaadeed shalay ayaa noo bilowatay alxamdulilah maantana maalinta labaad marka waxaa leenahay ha laga soo faa'iidaysto culimmadan dee noo imaatana allah ha barakeeyo wallaahi niyow haddee markii diin laga hadlaayo meelo badan bay tataabataa Ee, waxyaalo badan baa jira oon ka faa'iidnay oo wadaadadu marka waan badihiin waxaan soo koobi karna maaha waxaan dhihi lahaa ha la imaado oo maaragtay ha laga faa'iidaysto wadaadada culimmada dadka diinta noo wada marka waana wax aad u weyn maaragtay inaad aragto qof maaragtay wixii aad ku dayan lahayd nebigii ileen ma joogo nebigii waa tegey sal allahu caleyhi wasalam marka culimmadii cilmiga ee wadaan inaan ka baranno inaan ka faa'iidno ayaa wanaagsan marka mar walba waxaan leeyahay diinta ha lagu hagaago diinta ha la barto
madaxa xisbiga wiper kalonso masiwaka ayaa sheegay inaynan suuragal ahayn in isbahaysiga oo k e uu taageero musharaxnimo waa musharaxnimada raila odinga amaba sidoo kale william ruuto isbahaysigan ayaa waxaa ku mideysan xisbiyada kala ee nc kano ford kenya iyo sidoo kale wiper mr masioka ayaana wuxuu hoosta ka xariiqay in maba- waa mabda-ooda siyaasadeed uu yahay la dagaalanka musuq maasuqa sidaas awgeedna aynan marnababa iskaashi la sameyn karin siyaasi horey lagu tuhumay lunsashada kheyraadka dadweynaha madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka colonso masioka ayaa waxa uu sheegay in qaabka la doonayo in raila odinga uu ku qanciyo madaxda ee xi- waa isbahaysigaasi si uu u taageero uga helo ay la mid tahay mucjiso tani ayaa imaaneysa iyadoo oo dhammaadka bisha koowaad ee sanadka labada kun labaiyo labaatanka la filayo in isbahaysiga oo kee uu soo bandhigo musharaxa ku mateli doono loolanka xilka madaxtinimada ee sanadka dambe wakiilka warbaahinta star ee gobolka xeebta maxamed cabdi bootaan ayaa la kulmay sidoo kalena wareysi gaar ah la yeeshay ee mid ka mid a culummada soomaaliyeed waxaana uu ka eegayaa waa kana wareysigiisa
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واطيعوه
sheekh cabdulxayi sheekh aadam waa khadiib si weyn ay bulshada soomaalidu ay u taqaano gaar ahaana kuwa ku nool magaalada muqdisho sheikhu waxa uu caan ka noqday baraha bulshada sannadihii ugu dambeeyey isagoona khudbadihiisu ay noqdeen kuwa dhinaca baraha bulshada si weyn loogu baahiyo inta badan khudbadaha sheikhan ayaa waxa ay yihiin kuwa uu ku gorfeeyo wacyigelin dhinaca siyaasadda iyo baraarujin la xiriirta xaaladda ay soomaalidu ay haatan ay ku nooshahay mujtamac ku faana qabyaaladda ama qabiilka haddii la rabo in la bedelo soomaalida waxay ku maamaadaa calool waxay ku bukotay laguma daaweeyo wixii caloosha ku xanuunsata haddii loogu celiyo way ka sii daraysaa bulsho wixii baabi'iyey daawo uma noqdaan kor aa looga qaaday marka maxaa yeelay daawo ma aha qabiil qabiilku leanna qabiilku ma aha wax la kasbada ma ah qofku wuxuu ku faana karaa wax asagu uu shaqaystay sheikha oo waraysi gaara siinayay warbaahinta star ayaa waxa uu sheegay in khudbadihiisu ay yihiin kuwa uu inta badan uu usoo xulo wacyigelinta bulshada soomaaliyeed fahamka diinta islaamka oo saxan iyo weliba sidoo kale in ay ku noolaadaan dowladnimo toosan khudbada saan bay ahayd ani khudbada ee, marka waxaan ku salaynayay eh, baahida markaa jirta ama waaqaca markaas ummadda ay ku sugan tahay hadday tahay xilli dagaal oo dagaalada iyo wixii ku saabsan iyo si loo joojin lahaa iyo nabadaynta aan xooga ku saarayay hadday tahay waqti horumar iyo dhismo ummadeed uu socdo ama waxbarasho ahaado ama arrimo bulsho ha ahaado yacni yani saa un bay u ahayd laakiin waxaa ku cusubun yacni ogaanshaha la ogaaday oo social mediaha uu qaaday fariinta laakiin fikirka iyo arrimaha ku jira oo dhan horay ayay u dhici jireen marka wax ku cusub ma jiro
sheekh cabdulxayi sheekh aadam ayaa hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu sheegay in qaabka uu khudbadaha usoo gudbiyey ay yihiin kuwa ay bulsho badan ay u riyaaqeen islamarkaana uu haatan uu ku howlan yahay siday culammada iskaga kaashan lahaayeen ka hadalka waxyaabaha ay bulshada ay sida weyn ay ugu baahan yihiin si markaasi wacyigelin ay u helaan dhallinyarada Eh, waana ku tala jirnaa eh, inaan khudabada eh, isku xirno oo mawaadiic yani nolosha dadka taabanaysa ah eh, aan wadaagno Eh, fikir aan wuu jiraa laakiin weli ma saldhiganin oo meel rasmi ah uma aanan samaynin oo dadkii aan sugu keenno laakiin ka fikir ahaan eh, culimo aan la xirnin way jirtaa masaajidda aan si gaara aan saaxiibo u nahay oo yani aan, eh, tawjiihaadka aan kala qaadanno way jiraan laakiin eh, dalladaas weyn insha allahu tacaala mustaqbalka eh, waan rajaynaynaa inaan culimadu intay isugu imaadaan eh, ay noqoto eh, maxaan isbuucaan kala hadalnaa bulshada sheikha oo dhowaan booqday magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari haatana ku sugan magaaladani mombasa kuna sii jeeda magaalada nairobi ayaa waxa uu sheegay in uu ugu baaqayo soomaalida dalkan ee kenya ku nool in ay si weyn uga qayb qaataan xoojinta iyo xiriirka iyo wada noolaanshaha bulshooyinka kala duwan ay la nool yihiin si ay markaasi uga qayb qaataan horumarka innaga deegaanada muslimiin haddaan nahay yihiin hadda mombasa sida ay ganacsiga ay ugu dhex jiraan oo suuqyo wax la ii sheegay iyaguba ay leeyihiin oo ama suuqa ha ahaado cuntada ha ahaado ama suuqa dharka ha ahaado ayaga ayaa inta badan eh, la wareegay oo gacanta ku haya Eh, marka runtii waa waa horumar fiican Eh, soomaalina ciddii wax heshaba iyo meeshay ka heshaba in kale oo ku hareeraysan oo ay wax la wadaagayaan oo wax siinayaan ayaa jira waa dad wax kala qaybsada waa dad wax wada cuna waa dad isjecel maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star magaalo xeebeedda mombasa madaxa xisbiga odm reyl odinga ayaa sheegay inuu rajo weyn ka qabo sanadka soo socda inuu soo dhisi doono maamul dowladeed wuxuu xuseyn haddii o d m uu bisha sideedaad sanadka ku guuleysto hogaanka wadanka uu isbedel ballaadhan sameyn doono hogaamiyaha o d m ayaa xili oo ku sugnaa dowla deegaanka kisumu shacabka halkaasi ku nool wuxuu ka codsaday in lixda kursi ee hogaanka ee madaxweynaha bara saafka ismaamulka senatarka xildhibaanka wakiilka haweenka iyo wakiilada deegaanada hoose ay u doortaan musharaxiinta o d m taleysa ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay in la joogo xilligii dadaal badan lagu bixin lahaa in loo codeeyo mas-uuliyiin taxadar leh sidoo kale tobankii bishan disembar ayay ahayd markii hogaamiyaha xisbiga odm reyl odinga uu shaaciyey in uu sanadka soo socda markii shanaad u tartamaya xilka dalka ugu sareeya iyadoo sagaal iyo labaatanka bishan golaha qaran ee xeerdejinta ay yeelanayaan kala fadhi gaar ah waxaa digniin loo diray xildhibaanada madaxa kiniisadda katholiga ee ismaamulka mombasa martin kibuba ayaa waxa uu xubnaha baarlamaanka kula teliyey inay ka fogaadaan iskuday kasta oo saameyn ku yeelan kara go-aankooda xitaa haddii ay ka mid tahay laaluush qaadashada
Wanasiasa ambao mna debate kuhusu uh, change of constitution ya uh, political parties, tunawaomba tafadhalini be calm, manake tumeona zamani, si kitambo sana, watu wanahongwa kupigia kura kule, au wanasukumwa wasije ili wale washinde. So this is also tricks ambazo hazisaidii watu wa Kenya kwenda mbele.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka hadlay qoraal xalay kasoo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdulaahi farmaajo oo ra-iisul wasaaraha lagu eedeeyey in uu ka gaabiyey gudashada waajibaadkiisa qoraalka kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu eedeeyey in madaxweynuhu carqaladeynayo hanaanka doorashada soomaaliya oo marxalad xasaasi ah maraya sidoo kalena waqti uu ku lumiyey qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo baxay ayaa lagu bilaabay musharax gaar ah lagama aqbalayo in uu doorashada ku tagrifalo sidoo kalena waxa uu ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu aad kaga xun yahay qoraalkiisa ka aruurnimadii kasoo baxay xafiiska madaxweynaha warka kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayuu ra-iisul wasaaruhu ku sheegay mid si ku talagal ah laguga carqaladeynaya hanaanka doorashada dalka oo maraya marxaladaad xasaasi u ah sida ka muuqata wakhtiga lagu soo beegay qoraalkan oo ahaa xili loo ballansan yahay kulanka golaha wadatashiga qaranka oo la doonayay in lagu dardargeliyo howlaha doorashooyinka iyo ilaalinta hufnaanta doorashada waa qorshe uu madaxweynuhu ku doonayo in uu kaga hortago kulanka golaha wadatashiga taasi oo si cad u muujinaysa in aanun madaxweynuhu marnabo ka raali noqonaynin in dalkan ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo bulshada soomaaliyeedna ay ku kalsoon tahay ayuu yiri ra-iisul wasaaraha qoraalka uu xafiiskiisa kasoo saaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay inuu la wadaagayo bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in madaxweynaha intuu xafiiska joogay waqti maal iyo maskaxba uu geliyey sidii uu ku joogi lahaa siduu hadalkiisa u dhigay xafiiska isagoo isku dayay in doorashadu noqoto mid keliya ee ka mid ah waxyaabaha ka jawaabaya doonistiisa sida xafiiska ra-iisul wasaaraha warka kasoo baxay madaxweynaha lagu eedeeyey qoraalkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in doorashada uu hogaaminayo ra-iisul wasaare rooble ay tahay mid ay u siman yihiin dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan musharaxiinta u tartamaya hogaanka dalka oo ku jiro madaxweynaha sidaas awgeedna aan la aqbali karin in musharaxa gaar ah uu isku dayo in doorashada uu ka dhigo mid natiijadeeda uu ku leeyahay saameyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inuu shacabka soomaaliyeed u cadeynayo doorashada in ra-iisul wasaaraha mas-uuliyadda ay ka saarantayo golaha wadatashiga sidaas awgeedna ee shirka golaha wadatashiga qaranka ee iclaamiyey ra-iisul wasaaraha uu dhowaan dhici doono waxa uu sheegay in uu wado kulamo aragti wadaag ah uu la leeyahay bulshada rayadka golaha musharaxiinta iyo beesha caalamka si looga dhageysto talooyinkooda la xiriira hufnaanta doorashada iyo dhammaystirka golaha shacabka oo wakhtiyeysan kuwaasi oo lagu dhammaystirayo kulanka golaha wadatashiga qaranka ee qorsheysan isagoo sidoo kalena ra-iisul wasaaruhu sheegay inuu la socodsiiyey dhinacyada wadajir in loo looga hortago islamarkaana la joogo aminkii wadajir looga hortegi lahaa shaqhsiyaad uu sheegay in ay caqabad ku yihiin arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in isagoo uu gudanaya waajibaadka qaran oo siiyey dastuurka kumaalgaarka ah raacayana heshiisyada siyaasadeed ee awoodda u siinaya hogaaminta doorashada iyo amniga uu ballan qaadayo shacabka soomaaliyeed una ballan qaadayo isagoo kaashanaya golaha wadatashiga qaranka inuu xoogiisa isugu geynayo dhammaystirka doorashada iyadoo la ilaalinayo hufnaanteeda maadaama xalka keliya ee qarankan u furan uu yahay doorasho horseeda in awoodda loogu kala wareego qaab sharci ah war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliyana waxaa looga hadlay xiritaanka dowladda soomaaliya ee qeyb ka mid ah triminaalka garoonka aadancadde ee magaalada muqdisho qaramada midoobey ayaa sheegtay in codsi kaga yimid dowladda soomaaliya ay ku xirtay triminaalka garoonka ay isticmaali jireen hay-adaha qaramada midoobey iyo safiirada shisheeye sidoo kalena ay si buuxda u ixtiraamayso sharciga soomaaliya iyadoo la raacayo heshiisyadii horey ee u wada gaareen qaramada midoobay waxay soomaaliya uga shaqeysaa iyadoo oo si buuxda oo ixtiraamaysa sharciga soomaaliya iyada oo la raacayo shuruudaha heshiisyada howlgalka iyo heshiisyada kale ee quseeya ee ay kala saxiixdeen hay-adaha qaramada midoobay lacagaha iyo barnaamijyada iyo sidoo kale axdiga qaramada midoobay ee axdiga xuquuqul aadanaha iyo xasaanada ee qaramada midoobay ayaa lagu yiri warka kasoo baxay xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya waxa uu warku intaasi ku daray waxaan si dhab a u qaadanaynaa walaac kasta oo ay dowlada federaalk soomaaliya muujin karto kana muujin karta howlgalka qaramada midoobay waqti kasta waxaana ka xunahay in terminaalka xiritaankiisa si lama filaan ah loo soo saaray oo wadatashi yar laga sameeyey waxaan uga xunahay in waxaana aada uga xunnahay in xiritaanka sida muuqata ay sabab u tahay eedeymo aan weli si faahfaahsan loogu soo bandhigin qaramada midoobay si loo ogaado baaritaan wadahadallo dheeraada ah oo arinkan ku saabsan ayaa waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socda lala yeesho madaxda dowlada federaalk ee qaramada midoobay sheegtay qaramada midoobey ayaa sheegtay in ay weli ka go-an tahay iskaashi ay la yeelato soomaaliya iyo in ay sii wado caawinaada dadkeeda inkasta oo ay jiraan carqalado amaba caqabado dhanka shaqada ah dowlada soomaaliya ayaa dhowaan xirtay qeybta terminaalka garoonka aadan cadde waxaana tallaabadaasi sheegtay qaramada midoobay inay aada uga xumaatay hay-adda maareynta xaaladaha degdega iyo horumarinta ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay dood cilmiyeed ku saabsan sida xal waara loogu heli karo masiibooyinka dabiiciga ah ee wadanka kusoo laalaabta waxyaabaha dood cilmiyeedka diiradda lagu saaray ayaa waxaa kamid ah sida ugu wanaagsan ee xal waara loogu helayo arrimaha abaaraha iyo fatahaadaha soomaaliya oo soo noqnoqda waxa ay sheegeen in dadka gargaarka u baahan ay tahay in si dhaqso ah loo garab istaago islamarkaana gargaarku lagaba maarmaan yahay maadaama masiibooyinku ay yihiin kuwa soo laalaabta
xaaladda abaaraha dalka iyo isku xirka gargaarka caalamiga ah ayaan caawa u ballanay in aan qaadaa dhigayno annaga oo ay noo joogaan xeeldheerayaal ka kala socda hay-adaha dowladda ururada bulshada ganacsiga aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaa ulajeedka kulankani uu yahay in aan wax iska weydiino dadaalada socda intee ayay la egyihiin isku xirka gargaarka looga jawaabayo masiibooyinka ka dhashay abaaraha ba-an ee dalka ka dhacay ee heerkee marayaan iyo sidoo kale gargaarka caalamiga ah ee soomaaliya loogu talagalay sidii loogu talagalay ma looga faa'iidaa cidda loogu talagalay ma gaara
ka qaybgalayaasha madashaasi ayaa iyaguna aragtiyo isweydaarsaday waxaana ay su-aalo weydiiyeen mas-uuliyiinta ka qaybgalay oo dhankooda ka jawaabay waxyaabaha dhanka gargaarka iyo kahortaga ah ee ay ilaa hadda ku tallaabsadeen inta dadka biyaha ay dili lahaayeen oo haddana qarash kale aan ku bixi lahayn seen carro ugu xirnaa maxaan ku weynay inaan inaa seen biyahan dadka dila ayaan uga faa'iidaysanaa in beerashada la dhiirogeliyo iyo kalluumaysiga labadaas haddii la helo waxaan aaminsanahay in abaar soomaaliya la sheegayo laga bixi karo deeq caalamina aan loo baahanaynin markii dadkii loogu tala ay dadkii la badbaadi lahaa ay dhintaan wixii ilaahay noolayn lahaa ay noolaadaan kadib ayaa waxaa imaanaya gurmad gurmadkaasi marka muxuu qaban karaa muxuu tari karaa hadda aban water supply aan ka samaynayna kismaayo labaatan isideed kilomitraan wiiga biyo ka soo jiidahaynaa tender proceskaa socda insha allahu tacaala laba sano kadib waa lagu guulaysan waa long process biyo weliba la soo jiiday la kala gooyey la supply garay p p inta loo dhiyo private company iyadoo laga bartay wixii hore loo soo dhaafay inay u daadejiyaan qaabka looga jawaabayo maareen masiibooyinkan ilaa heer gobol ilaa heer degmo sida loogu daadejina in la helo hadda fatahaadka u badnaa beledweyne ka dhici jiray xal ma waara lakin xalaan ka gaarnay walaalahan ganacsiyaasha hay-adaha deeqbiyahaasha ee g izad u horreysa biyo xireen aan ka fulinay roobka hadda u dambeeya waxaan malaynay beledweyne lagama qaxin ummadda way ka badbaadi biyaha waxaan ka samaynay daraasaad webiga shabeelle
wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya cabdilaahi maxamed nuur ayaa qoraal uu u diray agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha taliyaha ciidanka booliiska garoonka aadan cadde wuxuu ku amray in aanu ka safri karin dalka taliyaha ciidamada badda ee dowladda soomaaliya waa cabdixamiid maxamed derir sida qoraalka lagu sheegay cabdixamiid ayaa la sheegay amaba qoraalka wasiirku uu ku sheegay inuu qorsheynayo dalka inuu degdeg kaga dhoofo iyadoo loo haysta eedeymo iyo sidoo kale xadgudubyo waaweyn oo ku kacay sida lagu sheegay warka kasoo baxay wasiirka amniga taliyaha ciidanka badda ee soomaaliya cabdixamiid maxamed dirir ayaa dhowaan warbaahinta kasoo muuqday isagoo sheegay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu boobay dhul oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dowlada soomaaliya qodobkaas ee warka soomaaliya ugu dambeeya aan kacodsada mawlada qodobada dibadda mahadsanid faadum hay-adda badbaadada carruurta ee save the children ayaa sheegtay in ilaa ay hadda aan meel lagu ogeyn laba ka mid ah howlwadaanadeeda oo ka shaqaynaya dalka myanmar saraakiishan ayaa markii ugu wardambeysay ku sugnaa gobolka kayaa shalay oo ay taariikhdu ahay shan iyo labaatankii bishan disembar ayaa la waayey labada holwadeen dowladda dalka ruushka ayaa shaacisay inay meel u dhow xadka ay la wadaagtay ukrain ka saartay in ka badan toban kun oo askari ciidamada ayaa waxaa halkaasi uga socday tababaro iyo dhoolo tus militari oo ay ku muujinayaan cududooda tani ay imaanaysa iyadoo waddamada reer galbeedka ay xukuumadda moscow ku eedeynayaan inay ku howlan tahay duulaan ka dhan ah ukrain wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in howlaha militari laga samaynayo gobollada koonfureed ee rostov amaan idhahda rostov krasnodar iyo krimiya oo ay xukuumadda moscow sanadkii labada kun afar iyo tobankii ka qabsatay dowladda ukrain ugu dambayntiina mas-uuliyiinta waddamada kala duwan ee caalamka ayaa diraya tacsiih la xiriirta geeridii ku timid desmond tuutu oo ahaa haliyey si weyn uga soo horjeestay hanaankii midabta koorkii apatide ee dalka koonfur afrika oo maanta geeriyooday isaga oo sagaashan sano jir ah aan dib idinkugu celiyo faadim ibraahim farinta coronavirus iminkan
aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hergabka la midka ah sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamiishay qof uu cudurku saameeyey sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari